Barakacayaasha ku nool tuulada Hiiraan ee duleedka Beledweyne ayaa wajahaya xaalado bani'aadantinimo ah. Barakacayaasha danta yar ee ku nool tuulada Hiiraan ayaan haysan waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha, sida cuntada, caafimaadka, suulida iyo waxbarashada. Qaar ka mid ah qoysaskan danta yar ee ku nool tuulada Hiiraan ayaa raadiyo weerarro uga warramay dhibaatada haysata iyagoo hay'adaha samafalka ka codsaday in gargaar lala soo gaaro.
magacaygu waa hoodan cali garaad duruufahan haystaan waxay tahay biyo la'aan annaga bac nooma taallo inankaa markaas kale kala cadna maahayne biyo an haysano ma laha kowdi hore kow aan meeshan soo degna waxaan cabayna biyahaasoo nadiif ah hadda biyihii waxay yeesheen lumlumo wasaqa yeesheen jareerka meesha soo degta iskiga dabaalatay dharka iskiga dhaqday hadda maxaa dunta aynugu kallatay inan kaamanka kalenta ka cabno maxaa ugu darnaan codsanaynaa bacyo waan codsanaynaa oo nala siiyo wixii naga caawin karo raashiinle waan baahannahay meeshaanaan iska joognaa waxaan codsanaynaa raashilaan anoogu daranba iyo biyo daawo intaa codsanayna iyo bacyaal weliba hoy ma haysana qarqayna wallaahi waxaan ku dhahay inta meeshan ay joogaan ayagoo wax gargaar muslimeed biyahaas iyo teendhooyin xun ay u keeneen ma ogihi hunguri kaleentana ma haystaan dada maxaan codsanaynaa inaad adaacadda nagaga tahay waxaad gargaar muslimeed oo hunguri la yidhaaho gar- oo degdeg ah ay ay ay u soo dadkan barakaca ah loogu soo dadaalo taasoo u baahannahay waxaa la cunaayo aaba horta u sii daranba cid qadays cawadii waa arkay cid wax oogu oo u kaalmaynaysid ma jiraan oo maku arkaysid ciddaanaa beriga u haysa maku dhaami walax cidahaanaaba usii daran aad sidii laaga keenay dhulkaas wax gargaar muslimeedoo lala soo gaaray haddaa ma arkin kuwa qaarkood waaba sii kala dhaadhaamaanoo war teendhooyin iyo waxayba heleenbo n jirgaamo laakiin gargaarka muslimeed in la degdeg ah loo soo raashin degdeg ah mase wixis ilaahay midigta ugu soo dhiibo loo loogu soo gargaara jecelna ee iyo magaalada Beledweyne iyo tuulooyinka hoos yimaada ayaa waxaa ku nool barakacyaal badan kuwaas oo aan awoodin inay helaan waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha iyagoo u baahan in laga garab siiyo